waxaan markaana jeclahay inaan isu manakhadka telefoonka ku xirano ambassador cabdiqaadir xaashi oo isagu ah madaxweynaha puntland diaspora form guud ahaan amba jonald besenta oo isagu haatan sadigiisu yahay canada si u warbixin isaguna inooga siiyo dhammaanba tallaabooyinkiis bedelka lahaa ee soo martay puntland waa maadsantaha cabdiftax assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu walaalayaal dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka salaan kadib waxaan jeclaha marka hore inaan umahadnaqo walaalaheen guddiga golaha qurbajoogta puntland diaspora forum magaalada minneapolis ama ama gobol weynaha minnesota oo isku soo dubariday xafladan anigu aan ujeedin laakiin aan hubo inay qurux badan tahay salaanta iyo mahadnaqa kadib waxaan rabaa inaan warbixin aada u kooban idinka siiyo golaha qurbajoogta puntland ama puntland diaspora forum taariikhdiisii samayntiisii vishinkiisa ama ama ama hamigiisa si kooban baanan uga hadlayaa waayo waxaan rajeynaya inay noo suurowdo inaan mar kale oo dhow aan maaragtay aan si faahfaahsan aan arrimaha uga hadalno b d f waxaa lagu sameeyey magaalada magaala madaxda dowlad goboleedka puntland garawe toddobiyo tobankii bishii august laba kun iyo sideedii waxaana sameeyey koox ka tirsanayd qurbajoogta oo ka mid ahaa dad lagu casumay shir ka dhici lahaa caasimada puntland shirkaasoo aan sidii la rabay u wada qabsoomin laakiin wanaag kasoo baxay bay noqotay markii shirkii baaqday in aanu inta wada hadalay aanu niri meeshii faramaraan ku noqon maysaan ka faa-iidaysa waktigii iyo kharashkii oo wixi aad qaban kartaan qabta waxaana ilaahay runtii nagu noo sahlay inaanu awood u yeelanay inaanu abuuro golahan qurbajoogta puntland puntland diaspora forum ilaa iyo august labadii kun iyo sideediina ururka hoosta unbaa laga dhisayay oo hadda marxalad buu marayay maantana waxaa ilaahay waxaa looga mahadnaqaa in minnesota chapter aada u dabaaldegaysaan samayntiisii waxaanan jeclaha runtii inaan umahadnaqo madaxweyne maxamed daxaashi oo runtii na soo sharfay oo madaxweyne nagu dheera nana soo sharfay oo nagala soo qaybgalay xafladda aada baan maaragta jeclahay na magaciina markaa ugu mahadnaqo ujeedada loo sameeyey ururku waxay ahayd saddex ujeedo markaan soo koobo waxaa ugu horeysa in maadaama dadku uu dagaaladii iyo xasuuqii iyo dhibaatadii soomaaliya ka dhacday adduunka oo dhan uu ku kala firiray waxaa muuqatay in loo baahan yahay in la isku xiro qurbajoogta reer puntland ee adduunka dacaladiisa ku kala daadsan oo runtii qolo walba iyagu hawlahooda iyo waxyaalahooda hoosaha iska qayb qabsadeen laakiin aan lahayn dhamaystir aanay lahayn waxoodii oo aanay lahayn aan iskaashi muuqdo lahayn dalkii iyo dadkii ay ka yimaadeenna sidaa daraaddeed aan wax weyn u tarin marka si arrimaha loo daboolo waxaanu jeclaysanay kow inaanu isku xirro qurbajoogta ka timi puntland oo adduunka ku kala daadsan labo ujeedada labaadoo laga lahaa b d f waxay ahayd in la isku xiro qurbajoogta laftigeeda markii la habeeyo iyo dawladdii puntland oo dadka puntland ay doorteen oo mathalaysay iyo institutionskii ka jiray puntland oo dadka ukhidmeynayay in la isku xiro iyadoo qurbajoogtii ay midaysan tahay oo nerve center ay leedahay ama headquarters ay leedahay laga xukumo oo laga maareeyo hawlaheedii laga laga laga laga maareeyo ay leedahay oo hal codab ku hadlaysa ta saddexaad waxay ahayd in kor loo qaado profileka siyaasiga ah dhaqan dhaqaale bulsho oo dowlad goboleedka puntland in kor loo qaado oo chapterska b d f oo adduunka kala jooga qolo waliba dawladda ay la joogto iyo n g o-yada ay la joogaan iyo academic institutionska ay wax ku bartaan inay magacii puntland iyo qadiyadihii puntland iyo dareenka dadka puntland ay qabaan kii fiican iyo kii xunba inay la kala qeyb galaan oo dadka u gudbiyaan horta saddexdaa ujeedo weeye arrimaha laga leeyahay si kooban samaynta b d f aanu ka lahayn ilaahayna waa nagu guuleeyay b d f waa urur waa gole weye aan siyaasad shaqo ku lahayn taas waxaan uleeyahay dad badan baa runtii aan fahamsanayn golahan waxa uu u samaysmay dad badan baa maalmaha weliba dambe waxaan maqmaqlaya uqaba inuu yahay xisbi siyaasadeed masalan b d f siyaasada gudaha oo soomaaliya looguma talagelin inay shaqo ku yeelato haba yaraatee siyaasada b d f waa keliyaho in wadamada banaanada ka ah dalka oo annagu qurbajoog ahaan aan joogno in annagoo isticmaalayna cadada wadamadan dimuqraatiga liberal democracyska dadku waa foodaa foodkuna waa la iibsadaa qiimuu leeyahay in aanu kor ugu qaadno sumcaddii puntland baahidii puntlandna wixii aanu kaga qaban karno codkaegi annagoo isticmaalayna iyo iyo tiradeedii inaanu siyaasada keliya oo ay b d f leedahay waa dibadda mid ku wajahan oo ujeedadeedu tahay in gudaha wax lagu taro laakiin ma aha in gudaha siyaasada ka socota golahan qurba joogta puntland uu ka qayb noqdo oo ama hadday noqoto doorashooyin ama ay noqoto in ay isqabtaan matalan institutionska wadanka jiroo kale oo wax iska dhici karaa dhaca ah shaqa kuma laha waxa keliya ay ku leedahay waa talabixin talabixin ah mar walba iyadu nabad raadin ah oo aan qofna uhilinayn ama institution gaara uhilinayn midna ka helinayn marka b d f siyaasad ahaan waxaan doonayaa inaan idin caddeeyo inay intaa tahay doorkeeda siyaasiga ah waxay puntland ka reeban iyana puntland diaspora forum waxaa ka reeban in ay adeegyada bulsho oo ay bixiyaan ururada la yihahdo service delivery organizationska oo kuwo badan oo aan uba inaad leedihiin twin citieska hadda ay joogaan oo reer puntland ihi inaanay tartan la gelin waxa weeye maaha b d f service delivery organization maaha waa advocacy organization waa qareen waa waa urur waa golo qareeneed weyo oo af u ah maslaxad iyo dan dal iyo dad weye laakiin ma aha urur service delivery oo adeeg bulsho sameeya taa waxaanu u samaynay in ayna marnaba aysan isku dhicin maslaxadda dadka reer puntland oo shaqeynayay service delivery sectorka ka shaqeynayay iyo ururkan anagu aanu samaynay oo aanu haddii laa yihahdo doonayno inuu noqdo urur kamid noqdo ururada advocacy groupeska waaweyn oo adduunka ka jira ah oo hawsha un kaliya ugo-ah kana fogaada wax walba oo con ah oo kasoo horjeeda maaragtay maslaxadaha ay leeyihiin dadka meesha ay ka aanu ka nimi ka yimaada waan soo koobaya horta fulura hayiga lahaada waxaan doonaya inaan kusoo koobo hadal kalena waa i hareeyo mar dhow baan rajeynaya in aan mar kale ka hadlo vishinka iyo talooyinka aan siinayno dowlad goboleedka iyo madaxweynaha oo hadda maanta nasiib ay noo tahay inuu nala joogo isaga iyo wafdi kaloo ballaaran oo maaragtay uu hogaaminayo marka waxaan doonayaa inaan kusoo koobo oo kaliya hal dardaaran oo ah in aanu idinkula dardaarano midnimada inaad xoojisaan inaad mar walba dadka intaan idin fahmin oo iska dhibta badan annaga laftigeeda waa qabnaa hawlaha aada baan u qabnaa hal sana idinka horeynay inaad dul qaadataan aada u dul qaadataan shacab weynahana waxaan kula dardaarmaynaa oo jecela inaad naga garisaan intiina joogta maslaxad guud weye maslaxad guud oo aan qof shaksina lahayn kheer gaarana lahayn siyaasi gaarana loogu adeegay midna looga weye ilaahay hortiisayna naga tahay waa intaa un weye marka waxaanu jecel lahay inaad dadyo isgaarsiisaan in xuduudteena aada midaysaan wanaagga aada iska kaashataan wixii idin qaybinayana waxa fiican ma sheegayaan inaad iska maaragtay moostaan oo iska iska kaashataan sidii aada isaga qaban lahaydeen sidaan idiin sheegayna waxaan jeclahay in aan dhawaan hadal fiican hadal dheer aan soo diyaarsado oo maaragtay ku aadan b d f iyo vishinka iyo sidaan qabno ee socio economic developmentka wadanka aan rabno in laga sameeyo sida ugu haboon oo loo samayn karo marka xafladan galabta maanta ah waxaan jeclahay inaan intaa guud aan kusoo koobo oo aan jeclahay inaan mar labaad umahadnaqo chapterka minneapolis ama minnesota ee b d f dadkii gabdhaha iyo wiilasha doorka weyn ka qaatay xafladan samaynteeda iyo samaynta maaragtay chapterkan aada iyo aada iyo aad baan idinku mahadnaqayna anoo ku hadlaya afka golaha joogtada ah oo hadda jira waxaan u mahadnaqayaa madaxweyne ku-xigeenka b d f maxamuud jaamac jenaraal maxamuud jaamac xaamid oo idinla jooga oo runtii shaqo badan ka qabtay arrintaa waxaan u mahadnaqayaa dhalinyarada runtii shaqada weyn ka qabatay oo runtii aada iyo aada u badan oo hadda hal hal aan u dhamayn karayn laakiin runtii aada garanaysaan waxaan jeclaysanayaa inta waalihan oo ka maqan inay soo galaan oo kasoo qayb galaan effortkan fiican waxaan kaloo idin sheegayaa walow aan rabo inaan dib hadalkaygaa damb dib ugu dhigto b d f maaha urur la kala leeyahay maaha urur qola leedahay maaha urur qolada hadda joogta ay sii joogayaan anigu anaa jeerka ah horeyna waan u iri shiro kale haddana waa idinku soo celinayaa anagu ku habsan mayno maaha wixii lagu habsan jiray oo xamarya laga sheegi jiray maaha haysan mayno meeshaan maaragtay hoggaankeeda qofkii karti iyo raganimo iyo aqoon haya gabar iyo wiilba waa u furan tahay waxaanu leenahay marka xooggiina wanaagga xaggiisa u jiheeya qof walowba dhinaca wanaagsan u jiheeya xooggaaga iyo dadka midnimada iyo wanaagga iyo khayrka qofkii wax tari karoona isdiyaari annaga shirweyne weyn waanu magaaladiina ku qabanaynaa tobanka ilaa labiyo tobanka bisha octoobar ee sanadkan haddii ilaa yidhaahdo kaas baana lagu dooran doonaa hoggaankii b d f waxaanu doonaynaa inaad intiina waxgaradkaa oo dhan kasoo qayb gashaan waxaanan idin ballan qaadaynaa oo ilaahay horta idin ballan qaadaynaa inaan idinku soo wareejino xilkii oo aanaan u tartamin oo aanaan u cararin kollay anigu u cararmayo anaana madaxweyneha marka meesha ugu sarreysaa dadku jecel yaha waad ogtiin aniguna murashax maaye isdiyaariya laakiin inta halkaa la gaadhayo waxaan idinka baryayaa walaalayaalow beenta hala daayo dadka propagandada hala daayo dadka la kala geenaya hala daayo annaguna aanu samiro waxaan halkay kusoo koobayaa aad baan ugu mahadnaqayaa madaxweyne maxamed cabdi xaashi fursada kasoo qaybgalka uu nagala soo qaybgalay furitaankii chapterka aad baan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha iyo odayaasha kale iyo mas-uuliyiinta kale gabdho iyo wiilalba rag iyo dumar ba aan idhaahda dadku waa wada waaweyne oo aanan magacyadooda hadda liiska u jeedin intaasaanu kusoo koobayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu